بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحويني مدحوينها جمهورية سومال الآن waxaa halkan diyaarku ah u fadhiya dhammaanba mas-uuliyiintii barasaabadii iyo mayradii degmooyinka dalka oo dhan ayaa halkan saa ku diyaara oo ay la socdaan wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkii amniga iyo dhammaanba howlwadeenadii kala duwanee wasaaradda arrimaha gudaha halbowle weeye runtii howlaha qalan qaran qaranka socodsiintiisa iyo gaadhsiinta ummadda nimanka u xil saaran waxaan jecelahay madaxweynena u kusoo dhaweeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo faahfaahin ka bixin doona ujeedooyinka iyo hadafkaakan lagu yeedhay iyo waxa looga booxan yahay iyo mas-uuliyadda culus ee kusoo fo food saaran awlna horena ay u hayeen kusoo dhawo wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم gudada madaxweyne iyo mudanayaal madaxweyne halka waxaa fadhiya oo aan saag soo bandhignay xuduudda ballaaran ee wasaara daakhiliya ay leedahay dalka aada madaxda ka tahay waxaa halkan madaxweyne fadhiya dhammaan dalka barasaabadoodii iyo dhammaan maayaradii hadday tahay degmo iyo hadda ay tahay gobol intaba iyo sigooyinka degmooyinka waxaanu madaxweyne halkan isugu yeedhnay saag arrin qarankeena muhim u ah iyo geedi socodkii aynu somaliland kaga gonay soomaaliya waxyaabaha ictiraafkeena wax ka tarayana ay halgolow tahay waxaynu madaxweyne goosanay maadaama aynu ka gonay soomaaliya nationalitigeenii horena u ahaa jamhuuriyadda soomaaliya ay ahaan jirtay inaynu maanta ka guuro oo sidii aynu ga gonay aynu la baxno magaceenii saxa ahaa ee ahaa somaliland republic ama ummadda reer somaliland qof kula u noqdo somaliland taa waxay noo cadday adduunyada dhukumad baa jira abtirsiimo lagama yaqaano waxaa laga yaqaanaa ken kaalkaagii dhalashada waxaynu maanta markaa madaxweyne bilaabaynaa inaynu bilowno in ummadda reer somaliland ay qaadato kaarkeedii dhalashada ama muwaadinnimada ama jinsiyadda ay kaga duwanaan makhluuqa kale ama ummadaha kale ee ilaahay aqbalay iyo dawladaha kale madaxweyne markii arrinkan aynu bilownay waxa dhacday waynu ognahay o dee dawladda ictiraafsiyi maynaan ahayn dhaqaalaheeduna aada buu u koobnaa waxaan ula tagnay international community-ga in laynaga caawiyo inaynu sameyno jinsiyadda somaliland mudday noo dhabar adeygeen markii aanu kusoo keenayno waxnadhaha waxay yidhaahdeen kaarka i d-gu waxa weeyaan waa ictiraaf somaliland waana jinsiyad weeyaan ba yidhahda mar hadday jinsiyad tahayna haddii aanu caawino wax naga lumayo neutralityga idinka iyo soomaaliya aanu idin ahayn markaa inaadna khiyaamaysaan baad doonaysaan oo anagoo weli ogolaanin oon ka tashan inaad si indiracti ah nooga seexdaan inaad tihiin waddan ka go-ay soomaaliya oo macnaheedu marka kaarka aanu dhaqaalo gelino ee t v-ga geysaan ee tirahdaan maraykan iyo ingiriis ba inaanu idin ictiraafnay muusan arrintii waanu xisaabinay madaxweyne shan milyan oo dollar bay noqotay xaggeynu ukacnaa waanu anagu dee dawladdan itaalkeeda og ragga halkan fadhiya waxoogaa dul madaxweyne sanaa dawladda dhex ku kaabta waanu tegey waxaan ku iri war arrintaasa ina haysataa qarankana inaga uga wakiila haddaynu nahay wasaarad daakhiliya dawladda qasnadiina lacag buuran kuma ogi hortayna waan iska bilowna oo intan aa wax ku samaysaan iyo mashaariicda weliba sanad bartankiiba hadaa ay ii keeneen miisaaniyadoodii oo gobol waliba kusoo habeeyey kabkii wixii uu qaban lahaa waxaan ku yihi tanaa ka buriyorsan tanaynu qaadan ila qaata madaxweyne waxaan ugu mahad celinaya wixii yaraa ay ku shaqaynayeen muddo imika sideed bilooda waan ka jaray allahuma albeeg bay taagnaay ah iyo uxtoro may odhan lacagta waa lacagtaa imika aynu qalabka kusoo dejinnay intii dawladda ku dartay mooyaane malyun dawladda ku dartay mooyaane wixii kale iyagaynu ka qaadnay waa la keenay waana qalabka maanta international community u yaaban yihiin lacagta meeshaynu ka keennay maalin ota nin baa crisise garaynayey wuxuu ina warcada malyun iyo bar doolar buu bixiyey qasnadana kuma jirin bajitkana kuma jir lacagta halaga keenay hala weydiiyo hadda intaasuu ka dhigayaa mucaarada ahaa iyo jabka jeebkay ka baxsada
waa dee dadkaa kugu soo qabaayo wuxuu doonay lacag ku hayaa kuyuu baa lagu soo geli waa tihi madaxweyne horta madaxweyne taa waan uga mahadnaqayaa Ee, dee hawl ma dhammaadaan arrinta way nala sii yar fogaatay maalinta ugu bahantana u tago waxaan ku uri waa sanadkii afar bilood waa afar taana maydin ku daray waar ilaahayna ka baq weyla haddaan intaa kusoo gaarsiin dee naftii ha naga jarine bal intaa noo daayo xagga dawladda iyo u kaco dasnada dawladda aanana intaa maanta la daawiya taana madaxweyne gar bay iga yeesha oo inay eh, soo hargemin inaan maanta oon hortaada uga mahadnaqo runtii way iska jireen wax weyna way inoo tartay lacagtii Ee, maantana magacaa iyo qiimaha ay leedahay. gaalada markii imika madaxa maanta la yimaadeen waxay weydiiyeen qaal lacagta xaggaa ka keentay oo ka keenteen waxaan ku dadkaygaan ka warin waxay dhahay haddaba mayd kula shaqaysan karnaa haddaba waa nimankii lacagta laga doonayay waxaan ku yidhi way horta lacagtii keena ila baalka waan soo iibinay haddii maanta haddee ma- barhna bixiya barhna aanu idinka saamaxna baanu noo dabeedna voter cardka ayay imika leeyihiin aanu kan ku samayno markaa dhamaysaan oo inagii waabay nimanka waxayna moodeen dib inoogu soo saxaa tage madaxweyne halkan waxaan leeyahay ee, wasaaraddan runtii ee, waa wasaarad ballaaran madaxweyne wasiirada kale waxaa la yidhahdaa wasiirka ganacsiga iyo kabeeraha iyo xanaanada xoolaha iyo waxyaaba yara bay ku beegan yihiin madaxtooyada iyo laakiin madaxweyne waxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha gudaha yani waxa weeye wasaaradda waliba iyaday hoos timaada halkan waxaa fadhiya lix iyo toban nin oo calanka madaxweyne aad jeeto kaaga wakiilo halkan fadhiya wasaarad afar iyo toban wasaarad kalo sidataa ma jirto marka waxa weeyaan eh, maanta waan wada hadalay waxaan u sheegnay dalkii baynu intayn nahay goboladana iyaga xukuma wax alla waxa wasaaradaha gobolada u jooga barasaabada iyo maayiraday hoos yimaadaan marka waxaanu isku dhiirinay eh, qaranka wixii horumar uu qabanayo ragga keenaya ama laga doonaya inay ragga halkan yihiin waxaanu isla qaadanay arrintan oo arrimihii ugu muhiimsan inay guntiga dhiisha madaxweyne iskaga dhigaan oy eh, wadaan oy dhaqaajiyaan in wasaaraddu kaalinteedii ka soo baxdo waanaanu isla qaadanay wa- qaabha iyo wasaaradda warfaafinta iyo yaro marka madaxweyne waxaan doonaynaa eh, eh, halkana waxaa lala fadhiyaa eh, saaxiibkay wasiir xersi oo runtii xagga technical technicalka aada iyo aada nooga caawiyey oo waayo gaan nin walba dee profession buu leeyahay ma anigu nabad sugidaan aqaana isla wuxuu yaqaanaa farsamada technology-ga IT-ga ayuu yaqaanaa marka isna isagaa ku dari doonaa wixii xagga farsamada iyo sidaan muxuuahay u habeynay iyo halka wanaagsan ay maanta marayso iyo intay noo hadhayba marka madaxweyne waxaan doonayaa inaan muxuuahay aan kugu soo dhaweeyo ee raggii kaadirka ahaa ee waddanka inooga madaxda ahaa ee dalka aynu ku ogeyn nabadgelyadiisa iyo horumarkiisaba wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إيه، دمان مدحويني halkan maamulka jooga iyo madaxweynaha iyo dhammaantiin inta kala socota shaashadaaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib ee, cali baa halka ka warramay oo dee waa nin dowladihii hore gacanka la soo shaqeeyo hanuunintii buu marinay anigu se farsamada iyo waxaan ka hadlayaa uun ee, mushkiladda maanta yani programkan uu leeyahay ama guusha aynu ka gaari karno ma doonaya inaan ka hadlo abaaro barnaamijka ama programka ee, diiwaangelinta muwaadinka ama waxa la yihahdo national id registration systemku waxa weeye waa shay u baahan runtii inaynu si ee, qiimo leh oo tacab leh oo wadaniyad leh aynu u hirgelino waa shay inoo muhiima ama gool markaynu gaadhno ay suurtoobayso inaynu garanno muwaadinkeena ma jiro dunida dal aan muwaadiniintiisa aqoon waana ceeb yaa muwaadina iyo yaa khayr muwaadina dal aan aqoon ma jiro ma aha ma aha waxa dunida la isku gartaa qabiil iyo in lagugu aqoonsado qolamaa tahay sax maaha waana waxayna ragaadiyey inu baahan inaynu ka guuro qabyaaladdu waa waxayna ragaadiyey ee inaynu ka guuraa waa qabyaaladda ma aha qabyaaladda in la leeyahay maxaa dadku isr u leeyahay ama meel uga dhashay ilahay baa qur-aanka ku sheegay oo sheegay i- qabaa'il baanu idinka dhignay litacaarafu wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafu litacaarafu waxa weeyaan inaa isku garataan laakiinse maaha in la adeegsado marka waxa weeye national i d gu waa shayga la adeegsado qofka muujiya muwaadinimadiisa waa shay wax ka taraya nabadgelyadeena oo inaynu hubinno cid kasta oo ku soo dhex dhuumanaysa inaynu hubinno waa shay wax ka taraya waa shay suurtogeliya public serviceka in loo adeegsado hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxyaalaha kale public serviceka in loo adeegsado suurtogeliya marka horta shaygaynu ka hadlaynaa ee diiwaangelinta muwaadinku muhiimadda noocaasa buu leeyahay waayahay sidii la tilmaamay uu tilmaamay wasiirka arrimaha guduhu kharash badan baa ku baxay idinkaa laydinka jiroo bixiyey xukuumaddaa bixisay ee dadka kale ee muwaadiniintaabaa la yidhi waxa weeye iska tara ama dowladgareya wax ku dara oo contribution shirkadaha la weydiiyey tacabka noocaasi aynu gelinay wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu hirgalo leanna project kasta waxaa la yidhahdaa projectka dunida ugu quruxda badan haddaad samayso ama diyaariso wuxuu dooraba ha ahaado project kasta ama mashruuc kasta oo la sameeyo haddaad gurigan hoostiisa ku hayso waa fail waxa projectigu ama mashruucu guulaysta ama guuldaraystaa implementationka waxa la yidhaha fulinta haddaad fulin kari weydo oo ku guuldarraysata inaad gaadhsiiso meeshii loogu talagalay ila qoorta la sudhanaya projectigaas ugu fail garoob marka waxaan leeyahay mas-uuliyiinta barasaabada iyo meerada halkan joogay isugu yimi ee dalka ee dadka dalkii mas-uulka ka ahaa ee waday ee rangaraynayey marka laga yimaado madaxweynaha iyo iyo wasaaradaha cidda kale ee dalka gacanta ku haysa ee waxaweye uga mas-uulkahay waxaa ahayd idinka ama dalka gacanta koone laa koone maamulkiisa gacanta ku haysa waxaynu leenahay projectgaasi hadduu faylgaroobo qarankeena dhaawac buu ku yahay himiladeena dhaawac buu ku yahay dhaqaalaheena dhiigbax buu ku yahay oo shan milyan oo dollar intaynu ku bixino inagoo jeebkeena arkayno in haddana uu faylgaroobo waa ayaan daro marka waa muhiim in la isla fahmaa waxa aynu wadno oo aa dadkii aa maamulayseen kadibna gaadhsiisaan una guntataan sidii u fuli lahaa projectiga noocaasi waxa weeyaan waxaynu focuska saaray waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii qalad ka fahmaan waxaynu focuska saaray inaynu i d-ga muwaadinka bixino balse muwaadiniintu marra waxaa la bixiyaa waxa weeyaan i d-ga oo dhamaystiran ilaa kaxalay dhashaya marra waxaa la bixiyaa inta yani qaangaadhka ah iminka foxku wuxuu wuxuu ku qorshaysan yahay si wax la gaari karo uu noqdo shan iyo toban jir wixii ka weyn lix iyo toban jir iyo wixii la da-ah in marka hore la siiyo kaararka balse family sheetka waa la buuxinaya balse farta iyo indhaha iyo dadka laga qaadaya dadka soconaya ee loo baahan yahay in la qabto dhaatadoodii ayaa focuska la saaraya waxa laga yaabaa inay xeerarka iyo ku caddahay iyo qorshayaasha loo diyaariyo aa ka aragtaan haddii alla ka dhigo oo guddiga farsamada gacanta ku hayso kolley baa ka arki doontaan marka waxaan leenahay dadka noocaas aynu focuska saarayna muwaadiniinteenii oo marka si kale loo rogana waa inta codaysa oo hadhowna la siin doono baalka la yidhahdo kaadhkii codbixinta oo isaguna shaqadiisii lagu jiro oo lagu hawlan yahay oo kan isma diidayaan oo maaha inay isdiidayaan isagana qorshihiisii waa lagu jiraa waa kaadhka codbixinta balse codbixinta codka waxa bixiyo qofkii doono kuma khasbano qofku muwaadinimada laakiinse wuu ku khasban yahay qof odhanaya me muwaadinimada dooni maayo dalkana waan jooga ka shaqaysanaya suurtagal maaha codbixinta qofku wuxuu u adeegsadaa barboska inuu electionka galo cod cid siiyo xaq buuse uleeyahay inaanu cidna cod siin marka kaarka cidna kuma khasbi karto waa waa qofku xuquuq uu leeyahay oo ama fuliyo oo adeegsado ama uu fulin waayo laakiinse kaarhka muwaadinku waa sugi sugista in la sugo qofka muwaadinka ah marka waxaan leeyahay muwaadinka sugistiisu muhiim iyo halbowla inoo taha inaynu qof walba sugno muwaadina ismana diidayaan iskana hor iman maayaan dadka qaar baa dacaayad way isdiidayaan iyo waa kan war waxba isdiidi maayaan adigu muwaadinimada ha diidin oo ha ka dhiganin adigu muwaadinimada ha diidin oo xujaha ka dhiganin muwaadinimadana waa la ogol yahay codka in la bixiyana waa la ogol yahay balse maanta waxaa taagan oo aanu cali kala shaqaynayno wasaaradda dakhiliga kala shaqaynayno dhammaanteenna ay tahay inaynu ka wada shaqayno si qarankeenu u guulaysto waa waa kaadhkii muwaadinka kaadhkii muwaadinka wey goobaha dadka qaarkii baa ka hadlayey runtii waan wasiirkan mala markii hore idin sheege waan waan ka xumahay in uu soo baxo liis aan loo diyaar garoobin oo goobaha sheegaya oo dadka ilaa shalayto ay wax ka wax ka tawdeen liiska sidii loo qorsheeyey qolada farsamadu markay malaa waxoogaa diyaariyeen unbay ku dhufteen weli lama qodax tirin oo si wacan looma qorshan laakiinse goobaha mu- goobaha laga qaban go- doono diiwaangelintu way kooban yihiin maaha goobii codbixinta way kala duwanta codbixinta iyo iyo diiwaangelinta muwaadinku wakti dheer bay soconaysaa waktiga dheer qaar baa u qaatay inay yeeris iyo yeeris soconayso december bay ku egtay xilliga la qabanaya haddii wax soo hadhaana la joojin maayo haddii oo la odhan maayo halkaasaa lagu joojiyo waa la sii wadaya laakiinse waxaynu qorshaynay ilaa december inaynu dadka ku diiwaangelino qorshaha noocaas aynu ilaa december ku talagalay in lagu diiwaangeliyo bulshada reer somalilan goobaha laba boqol iyo saddex boqol wixii loo qorsheeyey baa loo qorsheeyey taasaa la geynaya marka way soconaysaa waxaana la waxaana la qorsheeyey qorshe ku filan ma aha wax iska cashwaaya waxaan filayaa haddaan si wacan u xasuusto saacadda saacadda iska dhan baa malaa qof diiwaangelinta loogu talagalay maalinta dhan goobta inay toban qof diiwaangeliso haddana qo- waa la xisaabiyey maalmaha marka waxaa lagu baysgareeyey iyadoo maalmihii iyo qorshihii ku baysgaraysan ayaa xisaabta noocaasa lagu soo saaro waa cilmi ku fadhiya marka qof walba oo muwaadina waa la diiwaan gelinaya waxaa loo baahaya qof walba oo muwaadin uu goobta ugu dhow tago goobta ugu dhow ee uu tegi karaya inuu tago oo uu kaadhkii muwaadinka ka soo qaato marka waxaan leeyahay eh, mas-uuliyiinta halka joogta iyo dadka kale muwaadiniinta ee ka- kala socda ee saxaafaddaba ee aan u guntano sidii uu guulaysan lahaa mashruuca ah muwaadinku aan yacni iska dayno qabyaaladda iyo waxyaalaha qarannimadeena runtii aafada ku ah aynu u guntano muwaadinnimadaa macno leh dalka inaga dhexeeya qabiil inagama dhexeeyo qabiil maaha waxaynu isku raacsanna waxa inaga dhexeeya dalka inaga dhexeeya qabiilka qof waliba oday buu galaa waxa macnaha leh ee ay tahay ee milgaha leh ay tahay inaynu ilaalinaa waa muwaadinimada waxaanaynu doonaynaa kaadhka inaynu ku xa- ku xaqiijino muwaadinimada muwaadinimadaa macnalahoo dad qofku u dhintaa dalkiisa qofku dalkiisa u tabcaa qofku dalkiisa u halgamaa marka waxaan leeyahay ee aan ku dadaalo sidii mashruuca aynu u dhiirigelin lahayn sidii u hirgeli lahaa qof walibana uu barbarkiisa u qaban lahaa wixii farsamo iyo isweydiin leh dabcan kolleyba guddi baa u qorshaysan wa- laba guddi baa jiro midna waa ta aanu ku jira gu- ee wasiirada midna waa ta technicalka ah ee farsamada Ee waxaa kolleyba la qorsheynaya in waxa weeye si dhaqsaa loo gaadhsiiyo goobihii insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa laakiin si aan dadaalo aad iyo aad baa umahadsanaysa waxaa iminkan aan kusoo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Ee, barasaabada beerada degmooyinka iyo gobolada ee, waxaan idinle waxay la tahay ee, aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya marka hore Ee, waxaa aada u sharxay ahmiyadda ay diiwaangelintu ay leedahay Ee, waa hawl qaran horta marka waajib laynooga wada baahan yahay kulligeen weeyo inoo wada taalla Ee, nabadgelyada iyo wadajirka ilaalinteeduna aad bay muhiim u tahay hawsha wixii looga baahnaa waxaa aada u sharxay muxuu ahay wasiirka wasiiradaha sharxay marka waxaan rajaynayaa waan ilaahay ka rajaynayaa eh, sidaa laydinku faahfaahiye laydinku sheegay inaynu kulligeen ka wada hawlgalno oo meel uga soo warjeesano oo hawshaa hawl qaran oo xilis ka saarno ay noqoto ayaan inoo rajaynaya marka waxaan eh, leeyahay insha allahu tacaala eh, xilka waajibkaa inaga wada saaran aan ka soo wada baxno eh, kulligiisa wada dhantiin insha allahu tacaala